waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha cilaanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal ummadaha tu walba waxaa lagu sheegaa guldaloolooyin u gaara oo wanaaggeeda guud u daran holu socodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba hase ahaatee guldaloolooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib baa loo dareemaa kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka hinqanla'dahay tu kalena ay ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa waaga dambe ayay sida isaga daman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn iyada oo sidii harga camal galay ay meel waliba daloosho waxayse ugu daran tahay guldaloolooyinkaasi markay ku geyeysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto markaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo cidda kugu maqan aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jiirku kuu damqanayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay mar haddaba uu la yaabanaa dhaqamada soomaalida qaarkood la silloonaaday waa arrintii uu dacar ibraahim ka hadli jiray ee uu ku soo qaaday kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii gabay uu tiriyey tuduc ku jiray oo ahaa marka umalku gudihiinna yahay waad abdiriirtaane cidaa kaleba kama aadsataan abadan xaawaade ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku aragtaa ibu si kastaba ha ahaatee guldaloolooyinka ay ummadi leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema markaas buu ha laga rumaysto ama yaan laga rumaysana farta ugu fiiqaa gabyaa oo idilsa ma ahee waa kan indheer garadka ah ee wixii lasoo maray iyo halka la joogo inta isku minguuriya ka soo saari kara siday berri noqon doonto gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummadiisa ugu sheega dabeecadaha ku laran ee ay la dirgan weyday kuwaas oo markay kaca istiraadaba dhulka ku soo celiya maalmaha hore waxay u badan tahay in gabyaaga saadaashiisa lagu qoonsado in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda oo aan intayada kale u muuqani maxay yihiin hase ahaatee waayo dambe iyo xeero iyo fadhaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa iyada oo markaa aragti dheeridiisa loo qaraayo ayaa la yidhaahdaa alla ninku indheergaradsanaada ah waxaad mooddaa inuu maantadan ina dhex joogo weedhaasuna sow ma ahataynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii gabaygii sayid maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo afartankii xaaji aadan afoolooc kii uu soomaalida ku guubaabin jiray gabaygiisii ku magacownaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu calaacalay halgame sheekh bashiir xaaji yuusuf kaasoo gumaysigii ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay maanseyahanadii soomaaliyeed ee indhargaladnimadu hadsatay ma yareen waxaana allaha u naxariistee ka mid ahaa cismaan yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoon-yahan ah marka xilligiisii loo eego goor hore oo gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu cismaan dareemay soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay waagaas oo ku dhowaad toddobaatan gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adaygayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xidhiir furto markaasna ay noqoto ummadaha waalkeed ah qaran la siman sababta sidaa geyeysiisay markuu u dhabbagalayna wuxuu cismaan hubsaday in qabyaaladu tahay waxaa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay waxaa suuro geliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto iyo ummadaha la dariska ah waxa u nugleeyey kana adkaysiiyey markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maansadii uu cismaan ka tegey ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambeba ka welweli jiray dacdaradii ay soomaalidu ku jirtay taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka beddelin wuxuu in badan la yaabay iyada oo ummadaha ugu nolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay horraantii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaani ay maanyare ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyaridu soomaali waa meheladeedii iyo maslaxaddeeda garan weyday iyo marin ku toosnaaye macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waaye muslimnimada sida loo mudmuudi kama masayraane maqaam xumada waxaa joojay waa muran dhexdoodaahi iyaga isu muuqanaya ee moog adduunyada ah iyaga isu muuqanahayee moog adduunyada ee maamuus la-aan lagu waday moodayaa nolole miisxumada haysiya dulligu waa u macaan yahaye mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceebe murtiday lahaayeen dile iyo magaca koodaahay muwaafaqo kolkii laga gafay ya mowtagood galaye anigaa ku midho dhaama anigaa ku midho dhaama yaa malag u saaraaye waxaa isaguna jiray gabay kale oo cismaan uu ku faahfaahiyey cudurrada soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida isku-duulka iyo isdilka sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wadabeer fariijo ah siday shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandareertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurtay sida liirihii talyaaniga iyo shilinkii ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadi'dii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhegaha uga furaysteen wuxuu yidhi soomaali laynta iyo fidnada amase laystaanta laqdabada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu waxay lumiyey weeyaan iyagaa libaaxye isu noqon oo islaariyaya midba inuu walaalkii legdo yuuleebyaduu tumanne in laftood jabaysiya ma oga li'ashadoodaas shisheeyaha la labayaa dadkii qaarkii leexsadaye leexsada nasaaradu intay loodin karayeene liirihiiyo shilinka ugu riday lun iyo haadaane hadday liiggu suu yidhi maqlaan luri ma gaadheene dhaqantooyo iyo daallinnimo limin ma moodeene luqmad ay cunaan iyo arlada lacag ma siisteene leylkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene waddankooda oo wada layaacan kama lulmoodeene liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen laqmadiyo haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin asaan qoladii laalaad labido wax u liloobaynin yaan la ysku laayayn dadkaa lumaya weeyaane su-aasha kolka jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay toddobaatan gu- muddo haatan laga joogo cismaan yuusuf iyo raggii la-ayniga ahaa guldaloolooyinkii ay soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku kordhay mase waa sidoodii iyo intoodii mase way ka biskoota dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebeedmo